الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol lixdan iyo saddexaad min suurati albaqara qaala allahu tacaala qowlun macruufun wamakfiratun khayrun min sadaqatin yatbacuha adaa wallaahu ganiyun xaliim ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markuu inoo soo sheegay aayaadkii hore dadku inay laba qole ay yihiin qolo ka mid ay yihiin awliyaa ullah dad awliye ilaahaya waa kuwa mu'miniinta ah kuwana inay yihiin awliyaau daaquut oo ay yihiin kuwaasi kuwa kaafiriinta tusaalayaalna layna siiyey tusaale iimaanka tusaale u ah iyo tusaale kale oo isaguna kuwa duqyaanka iyo xumaanta wada tusaale u ah inta aynu soo qaadan halkan waxaa laynoo tilmaamayaa oo laynoo sheegayaa wax in la bixiyo waxayna jeclaysiinaya fii sabiilillaahi in wax lagu bixiyo gaar ahaan jihaadka in wax lagu bixiyo lala jihaadayo acdaada ilaahay iyo acdaa'ul islaamka jihaadkaasi saddexda nooco uu leeyahay mid carabka ah oo xujada in lagu dul oogo kuwa gaalada loo caddeeyo midka labaad oo ah jihaad binnafsi oo qofkii naftiisi jihaadka uu galo iyo midka saddexaad ah jihaad bilmaal marka jihaadkii xagga dacwada ahaa iyo sheegidda iyo kii xagga nafta ahaa waa inoo soo hormareen haddana waxaa laga hadlayaa aayaadkan jihaadkii xagga maalka xoolihii in looga qayb qaato in jihaadka lagu bixiyo qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qowl macruufu wamakfiratun khayru min sadaqatin yatbacuha adaa waxaa inoo soo horreeyey oo aayadda ka sii horreeyey kuwa xoolahooda bixinaya fii sabiilillaahi ku bixinaya kuwaas oo kabacdin aan raacsiinaynin wixii ay bixiyeen aan ka dabageynayn oo raacsiinayn manni iyo ada midna kuwa in la tilmaamay lahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun baa ilaah yidhi markaa sadaqadii manni iyo sheeg sheeg in laga dabageeyo markii la diiday ade iyo dhib in la raaciyana la diiday waxaa laynoo tilmaamayaa qowlka wanaagsan oo macruufka ah iyo makfiroo layska dhaafo inay ka fiican tahay sadaqo ou raacaya dhibaato sadaqo dhibaato wadata qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qowlun qowl qowlkaasoo macruufun macruuf ah qowl macruuf ah oo wanaagsan qowlun macruuf iyo wa makfiratun makfiro iyo dhaafid baa khayrun ka khayr badan min sadaqatin sadaqa xaggeed sadaqadaasoo yatbacuhaa uu raacayo sadaqada adan adan raacayo sadaqa dhibi raacayso waxaa ka fiican qowlka macruufka iyo makfiradaas qowl macruufa waxaa looga jeedaa qofkii saa'ilka ahaa ee wax baryayey ama qofka wax weydiistay in loogu jawaabo si wanaagsan si wanaagsan jawaab wanaagsan in loo celiyoo la siiyo waa qowlu macruuf wa makhfiratunna waxa weeyaan in layska dhaafo haddii xaggiisa ay qofkaa saa'ilkaa ama wax weydiisanaya haddii xaggiisa ay ka timid waxyaala aan munaasab ahayn ama baryadii iyo su'aashii qofka uu ku celceliyey ama qofka wax weydiisanayey uu wax yeelay oo hadalla aan munaasab ahayn yidhi kii wax la weydiisay dhaafidda uu iska dhaafo iyo qowl macruufo u yidhaahdo masalan markii ilaahayna siiyaan wax ku siin doonaa iyo waxbaan sugayaa iyo hadal un wanaagsan u yidhaahdo iyo dhaafida uu iska dhaafaa khayrun ka khayr badan min sadaqati taasaa khayrun ka khayr badan bay ka dhigan tahay cindallaahi ilaahay agtiisa min sadaqatin sadaqadaasoo yatbacuhaa haa oo sadaqada u raacayo adan uu raacayo ade iyo dhibi raacayso inuu inta wax siiyo qofkiina dhibo oo aflagaadheeyo oo hadal ka daba tuuro oo ceebeeyo oo yidhaahdo intaas waxba ay weydiisanaysaa ama waxbaa baryaysaa ama wax la mid ah isagoo wixiina siiyey waxaa ka fiican hadalka wanaagsan iyo dhaafidu iska dhaafo makfiro kacafin taasaa ka fiican la'anna marakan haddii uu qofkii waxna siiyo hadalla aan wanaagsanayna ka dabageeyo xoolihiina ka baxe wuxuuna sameeyey waxyaalo xun oo sadaqadiisii waxyeelaya marka qowlun macruufun weeye wa makfiratun baa khayrun min sadaqatin yatbacuhaa ada wallaahu ilaahayna haniyun ilaahay waa mid hani khalqi oo dhan ilaahay waa ka deeqtoon yihi xaliimun ilaahay weeyaan mid xaliima oo dulqaad badan oo cuquubada aan u dedejin kuwa amarkiisa khilaafa intaa markii laynoo sheegay waxaa laynoo sii tilmaamaya ilaah inoo tilmaamaya waxyaalaha sadaqada burinaya oo ajarkeeda yaraynaya ayaa laynoo sheegaya ajarkii sadaqada dayacaya ayaa laynoo sii tilmaamaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow kuwa iimaanka lahow laa tubdiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqaadkiinna bilmanni mannaysi ha ku burinina iyo walaadaa ada iyo dhib ha ku burinina sadaqadii ha burinina waa maxay laa tubdiluu ha burinina laa tuxbidu ajraha sadaqada ajarkeedii ha hoobinina oo ha baabi'inina bilmanni waladaa manni iyo ade ha ku baabi'inina oo ha ku burinina sheeg sheeg iyo ade qofkii la gaarsiiyo taa iska ilaaliya weeyaan almanna waxa weeyaan qofkuu samafalka iyo wanaagga uu sameeyey inuu ku dul tirtiriyo cidda u sameeyo o yidhahdo waxaasaan kuu galay waxaasaan ku siiyey waxaasaan kuu sameeyey waxaasaan kugu gacan qabtay iyo wixii la mida isagoo ugu manna sheeganayo marka taas weeye midda lagu sheegayo iyo wal adaa bilmanni wal adaa war sadaqadiinni midda ha ku burinina kuwa imaanka lahow laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa iska ilaaliya taa weeyaan laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa kaaladii ka ibdaali aladii kii burintiisi oo kale yunfiqu bixinaya maalahu maalkiisa ri'aa'a annaasi dadka istustususkiisa iyo is-aragsiintiisa iyo istustus oo dadka istusaya darteed sida midka xoolihiisa u bixinaya oo kale kaaladii ka ibdaali aladii yunfiqu maalahu ama kaaladii kalmuraa'i sida kii muraa'iga ahaayo istustusayay oo kale kaasoo yunfiqu bixinaya maalahu maalkiisa uu bixinayaa muxuu u bixinayaa waa ri'aa'a annaasi dadka inuu isaragsiiyo ayuu wax u bixinayaa waxbuu bixiyaa in la yidhaahdo waa deeqsi in la yidhaahdo in lagu idaacadaha iyo lagu sheego saxaafadda iyo meelaha maaragtay joornaallada iyo meelaha wax lagu baahiyo magaciisu caan noqdo wuxuu bixiyey waxaasoo kale saasuu doonayaa meeshii wuxuu bixinayeyba wuxuu ka rabaa araaragaas iyo waxaa lagu baahinayay sheegsheeggaas iyo dadka istususkoodaw ka rabaaye ajar iyo ilaahay dartiis uwa bixin mayo kaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a annaas oo walaa yuuminu billahi ilaahay aan rumaynayn iyo walyowmi alaakhiri maalinka qiyaamada ilaahay la kulankiis aan rumaynayn iyo maalinka dambe waa qof aan sadaqadiisii thawaab uga ka rajaynayn waa qof aan ciqaabka rabbi ka baqaynin sidaasoo kale iska ilaaliya wey kaas sida xun oo wax u bixiyey oo ajarna uusan u helayn xoolihiisina u bixiyey sidaa iska ilaaliy kaaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a annaas oo walaa yu'minu billaahi walyowmi alaakhiri walaa bilyowmi alaakhir qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi famahaluhu kaa mahalkiisa iyo tusaalihiisu qofkaa isagaa mahalkiisa iyo tusaalihiisu ayaa la tilmaamayaa qofkaa tusaalihiisu ka mathali safwaanin oo kale weeyaan safwaan waa dhagax sibsiba kaasoo kale weeye ka mathali safwaanin alxajaru alamlas baa la yidhahdaa waa dhagaxa sibsibkaada weyn dhagax sallaxa oo weyn kaasoo kale weeye tusaalihiisu ka mathali safwaanin waa dhagaxa sallaxa oo weyn oo kale safwaankaasoo calayhi dushiisa turaabun turaab iyo ciid uu yahay siigaa dusha ka qarisay oo dushiisa ciid baa saaran turaab baa saaran qofku wuxuu malaynayaa dhulkan ciiddan markay u muuqato dhul wanaagsan oo la beeran karo oo dhirta soo saaraysa oo midhaha bixinaysa buu moodaya ciiddaa u muuqata dhagaxa ka hooseeyana uma jeedo ka mathali safwaanin oo calayhi turaab tusaalihiisu ninkaa waa dhagaxaasoo kale sallaxa weyn oo ciiddu dusha ka saaran tahay oo fa asaabahu markaa uu asiibay dhagixii safwaankii waabilun roob daran roob xoog leba asiibay fa tarakahu roobkii waa ka tegay waabilkii huwa oo dhagaxiiya safwaankiiya saldan isagoo ah roobkii dhagaxii markuu qabtay dee ciiddii biyihii baa kaxeeyey dhagaxiioo meesha ballaaran oo halkaa ka cad baa iska soo baxay fa tarakahu saldan marka weeyaan dhagaxiioo sibsib ah oo aan wax boora lahayn oo boorkii iyo ciiddii roobkii ka dhaqay ayaa roobkii ka tegi meeshii loo malaynaya meel dalsana oo carasana oo wanaagsan dhagaxaa ballaaran baa ka soo muuqday markii roobkii inta ku da'ay biyihii ay kaxeeyeen boorkii iyo siigadii iyo ciiddii meesha saarnayd ninka ilaahay darti aanu wax u bixinayn tusaalihiisu waa sidaasoo kale oo ri'aa annaas wax u bixinaya munaafaqaasoo kale wey munaafaqan maxaa ku dhacay munaafaqaani dhagaxaasoo kale wey munaafaqan wuxuu u malaynayaa acmaal saalixaah inuu sameeyey in wanaag ka horeeyo maalinta qiyaamada markuu xagga tago wixii uu islahaa halkaana wax kuugu jiraanoo khayr baa la soo baxday waxay noqonaysaa meel eberah oo sidau moodaya aan ahayn sida dhagaxaas oo kale ayay ku noqonaysaa sida dhagaxaas ninku mooday meel carasana oo la beeran karo hadhowna oo arkay inay dhagax tahay oo aysan faa'iide u lahayn oon waxba lagu beeran karin wuxuu arkayaa acmaashay munaafaqaani oo islahaa waxbaa ka helaysaa iyadoo eberkaas oo kale ah dhagaxaas sibsibkaada oo kale ah wax haba yaraatee ka horeeya oo khayr ah inaysan jirin buu arkayaa camalkiisina waxaa buriyey ri'aa annaas istususkii iyo dhibaatadii uu sameeyey ayaa camalkiisi ka xumeeyey markaa maxay noqotay qofka isaga ah oo sidaa wax u bixinaya inaan wax ka horeeya aysan jirin oo wanaaga laa yejidu lmaannu waalmu'di qofka wax mannaysanaya iyo qofka mu'diga ah thawaabkii sadaqadii waxay bixiyeen heli mayaan sida qofkaasiba dhagaxa dushiisa uusan uga helaynin boorkii iyo ciiddii saarnayd markii roobku ku daayay kabacdi qofka xoolihiisa bixinaya isagoo gaal ah oo laa yuuminu billaahi walyowmil aakhir aan rumaysnayn isaguna hadda waaba gaal wax ka horeeya isna ma leh oo wanaaga eber weeyaan sidaas baa u dambaysa weeye waxoodii waa bure tusaalahaas baa la garanayaa tusaalahaas baa lagu miithaaliyey marka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa yaqdiruuna kari mayaan calaa shayin shay dushiis oo mimaa kii xaggiisa kasabo ay kasbadeen shaygaasoo mimaa kasabu waxay soo kasbadeen waxay ka karayaan oo ka awoodayaan ma jidho laa yejiduuna lahu thawaaban fil aakhira aakhiro dhexdeeda wax thawaaba ka heli mayaan wax haba yaraatee ay kaga intifaacayaan oo ay ka kororsanayaan oo ay ka faa'iidayaan haba yaraatee ma jidho laa yaqdiruuna calaa shayin mimaa kasabuu wallaahu ilaahayna laa yahdii ilaahayna ma hanuuniya alqowma qoomka qoomka alkaafiriin ee gaalada ah ilaahay waddada hanuunka waddada khayrka qolada gaalada ah ilaahay kuma hanuuniya subxaanahu wa tacaala wallaahu laa yahdil qowma alkaafiriin kuwa kaafiriinta ah oo ilaahay ka kufriyey subxaanahu wa tacaala ilaahay ku hanuunin maayo wey marka arrimaha khatarka ah waxaa laga qaadanayaa baa layidhi tilmaamahan riyaaga iyo maniga iyo waxaas gaaladu inay aada macnaha tilmaamahooda ay ka mid tahay marka falaa budda lilmu'miniina an yejtanibuuhaa waxaa laga maarmaana dadka mu'miniinta ah inay ka dheeraadaan oo ay ka fogaadaan tilmaamaha xunxun oy kuwaasi leeyihiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa mathalu ladiina kuwii xumaa haddii laga sheekeeye kuwii wanaagsanaabaa laga sheekaynaya wa mathalu ladiina kuwii tusaalahoodu yunfiquuna amwaalahum xoolahooda bixinayey maxay u bixinayeen ibtiqaa'a mardaatillaahi raalli ahaanshaha ilaahay dalbideeda kuwa xoolahooda u bixinaya wa mathalu ladiina kuwii tusaalahoodu yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda ibtiqaa'a mardaati illaahi raalli ahaanshaha ilaahay dalbideeda kuwa xoolahooda u bixinaya iyo wa tathbiitan u bixinaya sugid oo min anfusihim ka ahaatay wa tathbiitan tathbiit iyo sugnaan iyo sugid oo min anfusihim naftooda xaggooda ka ahaatay tasdiiqan biliqaa'i waxa weeyaan qalbigay ka aaminsan yihiin ilaahay la kulankiisa qalbigay ka aaminsan yihiin inay xaqiiq ahaan thawaabkan iyo khayrkan u helayaan kuwaa tusaalahoodu ka mathali jannatin beer oo kale tusaalaheedu wey ka mathali jannatin beer baa tusaale waa baa layidhi beer meel beer ah beertaasoo ku taalla birabwatin meel taag ah beergeeda badan oo ku taalla birabwatin bimakaanin murtaficin min al ard makaan meel sare ku yaalla meel sare oo dhulka ah beer ku taalla bay la mid yihiin kuwa xoolahooda ilaahay dartii u bixinaya meeshaa murtafica waxaa birabwa loo leeyay taagga ah geedaha ka baxaa aada u wanaagsan oo u qurux badan midhaha geedaha ka baxaa aada u wanaagsan iyaguna markaasaa meeshaas baa miithaalka laga dhiga sadaqada ilaahay dartii loo bixinayo waxay ka dhigan tahay beertaasoo kale meel wanaagsan laga beeray ilaahay barakeeyey ka mathali jannatin birawati oo fa asaabahaa uu asiibay jannadii iyo beertii waabilun roob daran roob xoog leh madarun haziir baa la yidhaha roob xooggan ayaa asiibay beertii iyada ahayd iyadoo meel fiican oo dalsana ku taallay ayaa roobkaasi asiibay faatad markaase waxay la timid oo soo saadhay ukulahaa ukulkeedii iyo waxeedii ma'kuulkaa ee la cunayay iyo miraheedii ayay soo saadhay oo soo bixisay himaarteedii oo bisiloo wanaagsan ayay soo saadhay dicfayni laba jibaar laban laab ayay macnaha ukulahaa la timid fa aatat ukulahaa ukulkeedii bay la timid macnaha weeyaan wixii ay macnaha ma'kuulkeedii la cunayey ayay beertii soo saadhay weliba isagoo dicfayn ah dicfayna xaaloo yahay fa aatad ukulahaa bay la timid dicfayna xaaloo yahay ukulkaas mid laba jibaara inta beeraha kale soo bixiyaan laba jibaarkii bay soo saadhay marka dadka wanaagsan oo ilaahay dartii wax u bixiyey sidaasoo kale weeye waxay la baxeen iyaguna beertaas sida wanaagsan iyo laba jibaarka wax usoo saadhay oo kale weeye saasoo kale ku helaya fa in lam yusibhaa hadduusan asiibin beertaa iyo jannada waabilun roobka waabilkaadoo weyn hadduusan asiibin fadallun fadallun fa yakfiihaa waxaa kaafinayo ku filan dallun almadaru alkhafiif baa layahay roob fudud kaasaaba ku filan dayaankaa ku filan roobkaa weyn hadduusan xataa ku di'in meesha ay ku taallo wanaaggeeda hawo wanaaggeeda ciid wanaaggeeda sarraynta ay dhulka ka sarrayso fadallun baaba markaa kaafi ah oo ku filan qoyaankaa yar baa dhirtii la baxay saa mirihiina la soo baxaya marka qofkan waxay ka dhigan tahay muuminkaada wax la baxay wax badan hadduu bixiyo iyo wax yar hadduu bixiyaba laba jeeraalaba waxaas waa ka horeeyaan ilaahay agtiis ayuuna ka helayaa subxaanahu wa tacaala iyadoo loo kobciyey oo loo balballaariyey fadallun baa layidhi fain lam yusibhaa waabilun fadallun wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiir ilaahay waa mid basiira laa yakfaa calayhi shay-un ilaahay shay kama qarsoono oo min acmaali ilcibaad addoommada acmaashooda shay ah ilaahay kama qarsoono subxaanahu wa tacaala sidaa weeye roobku dee magacyuu leeyahado midka u horeeya rashun baa la dhahaa rash dashi baa ku xiga oo da dallun baa ku xiga nadxun baa ku xiga hadlun iyo wablun iyo waxaasoo dhan baa roobka magacyadiisa ka mid a waalmadaru lwaabil ashadiid alghaziir baa la yidhahdaa roobka waabilkaa waa midka aada u daran oo xoogga badan kaa weeyaan magacaas buu isagu leeyahay waabil baa la yidhahdaa waabil waa xoog waa midka xoogga badan weeye marka waxay ka dhigan tahay qofka sadaqadiisa iyo wax kastoo qofku sameeye ilaahay waa ogyahay laa takfaa calayhi nafaqatu lmukhlis qofka mukhliskaa nafaqadiis iyo waxa uu bixinayo ilaahay kama qarsoona fii sadaqati sadaqada uu bixinayo ousan manni iyaada midna la imaan ilaahay waa ogyahay midka sadaqadiisa mannaysanaya oo dadka ku dhibayana ilaahay waa ogyahay waxaa ku sugan baa la yidhi taxdiiru min ariyaa waxaa la iskaga digayaa istustus iyo is-aragsiinta waxaa la isjeclaysiinayaa ikhlaaska iyo ilaahay dartiisa in wax loo dhiibo oo loo bixiyo taasna waa la isjecelsiinayaa macnaha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ayawaddu axadukum ilaahay wuxuu yidhi mithaalkii labaad baa layna siinaya ayawaddu ma jecelyah ayawaddu ma jeclaan lahaa axadukum midkiin mid idinka idinka mida ma jeclaan lahaa an takuuna inay u ahaato lahu isaga jannatun beer inay u ahaato beertaasoo min nakhiilin geetimireed iyo wa acnaabin acnaab iyo cinaba in qof idinka idinka mida beer leeyahay hodana oo geetimireedkii ka buux oo cinabyadii ka buuxaan oo mirihii ku badan yihiin inuu leeyahay beertaasoo tajri ay dareerayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay dareerayaan min taxtihaa taxta ashjaarihaa waxaa dareeraya biyihii webiyaashii baa dareeraya biyihii webiyaashi kaasoo lahu fiihaa beerta dhexdeeda ay ugu ahaatay min kulli thamaraati miro dhammaantood miro dhammaantood ayaa ugu yaalla nooc kastoo miro ah waa ku yaallaan lahu fiihaa min kulli thamaraat jamiicu thamaraat wa min kulli zawjin bahiij nooc kasta iyo sinfi kasta oo qurxoon ayaa uga baxay qofkaa isagaa beerti beertiina saas u wanaagsanta walxaal asaabahu u asiibay kii beerta lahaa axadkii alkibaru duqnimo weyni baa soo gaadhay shaykhuukha waxa weeye da iyo odaynimo iyo shaybnimo a markaa asiibtay walxaal lahu isagana duriyatun duriyaday u ahaatay duriyadaasoo ducafaau kuwa ducafa ah awlaad wuxuu leeyahay oo kale taag daran oo ducafa ah oo ilmo yaryarna uu leeyahay ilmo yaryar ilmo yaryarna uu leeyahay beertii waa u wanaagsan tahay beertii waa baxday mirihii nooc kastoo qurxoon waa ka baxeen walxaal asaabahu lkibaru kibarkii iyo danimadii iyo weynankiina isagii waa siibay walxaal lahu isaga duriyatun ducafaau duriya ducafaa ah na isaga ay u ahaadeen awlaad yaryar buu leeyahay ilmo yaryar ayaa u jooga ilmaha yaryar mar hadday joogaan hadda awood ma leh waxba ma awoodaan isagiina ma shaqayn karo waa ninkaa da'dah hadda ka bacdi ilmihiina ma shaqaysan karaanoo waa yaryar beertii oo u tabcayo wuxuu xooggiisa ku soo baxshayna hadda waa diyaar waa u diyaarsanta halkaa marka hawshii marayso fa asaabaha markaa beertii u asiibay icsaarun baa asiibay dabayl daran dabaysha waxa weeye midda sidaa u warwareegto sida cirka saa iskugu taagta waa riixun caasifatun shadiida dabayl daran oo haa darnaatee fiihi waxaa dhexdiisaa icsaarka naarun naar iyo dab ayaa ku dhex jira dabayl daran oo dab wadata baa markaa beertii quruxda badnayd oo wax kasta ka baxeen baa siibay fa asaabaha waxaa siibay icsaar baa siibay dabayshaa daran oo fiihi naaru naarta wadata baa ku dhacay faxtaraqad beertii waa gubat mirihii waa baabeen geedihii waa baabeen marka qofkaani waxaan ka gubanayaan waa marka ugu baahi badnaa maxaa yeelay waa da ninkii beerta lahaa oo hadda ka bacdi ma beeri karo dadkii ku xirnaa waa ilmo yaryara oo waxba ma qabsan karaan wixii uu hanti lahaa beertii bay ku yaalliin waa markau axwaj maa yakuunu linsaanu ilayha marka ugu baahida badnaa weeye sidaasoo kale weeyaan marka marka midkiin ma jeclaan lahaa sidaa ma jeclaan lahaa weeye inay beertaa u ahaato waxaasoo dhir iyo wanaaga uga baxaan ka bacdi da-dii u timaado ilmo yaryar isagoo leh ka bacdi dabaysha ha timaado dabka wadata ka bacdi wixii ka baaba'an oo cayr noqdo oo mooro duugmo maxay mithaaliya tusaale u tahay marka waxay mithaaliya tusaale u tahay sayid cumar baa maalin wuxuu ku yidhi asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam aayaddan maxaad u malaynaysaan inay ku soo degtay ayawaddu axadukum an takuuna lahu janna markaasay saxaabadii waxay dhaheen allaahu aclam saas sayid cumar waa xanaaqi wuxuu yidhi quuluu dhaha naclamu ow laa naclam ama waa naqaan dhahaya ama ma naqaan dhahaya ha laydin sheege ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi anigu kolay aayadda waxbaa nafteeda ku jira yaa amiira almuuminiin siba ilata soo yidhi yabna akhi qul walaalkay wiilkiisi ow sheeg naftaada ha xaqirin cilmiga sheeg marka ibnu cabbaas wuxuu yidhi aayadda tusaalea la sameeyey nin qani oo hodan ah camalkiis baa tusaale laga dhigay kaasoo daacada ilaahay camal fali jiray markaasaa shaydaan lagu soo dira ninkii markaasu xumaaday oo macaasi iyo xumaan baa shaydaankii u hogaamiyey deedna acmaashiisii oo dhan waa baaba'day wixiisii oo dhan waa ka baabi'een sidaasoo kale wey sida ninkan isagoo weyn oo da wixiis uga baabi'een qofkii inta daaca iyo khayr samayn jiray ilaahay dartiis aan u samayn jirin ama hadhow gadaal ka xumaada wixiibaa sidaa uga baaba'aya marka ugu baahida badnaa hadhow oo qiyaamada uu tago oo ilaahay uu hor istaago wixii uu sadaqayn jiray iyo wixii uu bixin jiray wixiibuu markaa waayayaa sida ninkaani marka ugu baahida badnaa beertii uga gubatay kanna sidii oo kalea wixii u dhaafaya sida ninkan carruur yar yara iyo ciyaal badan iyo isagoo daah iyo intaasoo howlood dhibah ay ku taagan tahay wixii uga gubteen oo uu noqday faqiir aan waxba qabsan karin kana hadhowti meesha ugu baahi badnaa wuxuu la bixi jiray inuu ajar iyo thawaab iyo khayr ka helo markau xagga tago wixiibuu waayaya ilaa wixii wax ilaahay dartiisa u samayn jiray maysan ahayn qof kastoo camal sameeya ilaahay darti aan uga qasdin sidaasay wixii ka noqonaya markuu qiyaamada ugu baahi badnaa buu qoomamo sida ninkaa beerta u qoomamoonayo oo u naxayo buu u wareeraya u qoomamoonaya ilaahay wuxuu yidhi kadaalika sidaa taa ilaahay u caddeeyey sadaqada la aqbalayo iyo taan la aqbalayn sida ilaahay u caddeeyey baa yubayinu llahu ilaahay u caddaynayaa lakum idinka al aayaati saasaa ilaahay aayaadka idinku kala dhigdhigaya idinku caddaynaya lacallakum waxaa mudantiin tatafakkaruun likay tatafakkaruu saa u fakadhaan qur-aanka amfaashiisa tusaalayaal baa qur-aanku ina siinayaae tusaalayaasha qur-aanka saa ugu tafakudhaan amhaal wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaas wamaa yacqiluhaa ilal dee amhaasha dadkoo dhan ma fahmayaan marka amhaasha qur-aanka lacallakum tatafakkaruun inaad garataan sida ninka hadda tusaalaha loogu soo qaatay oo kale sidaas baa markaas loo tilmaamay marka qofku waxaa la rabaa camalkiisa ilaahay dartiisa inuu uga jeedo camalka saalix ah wax kale uusan uga jeedin si ay biri ay u anfacdo markuu ilaahay hortago subxaanahu wa tacaala darsigeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab